asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawadana gala xidhiidhay meel kasta oo aad dalhiyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somali d sbr news dot com kuna soo dhawaada war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa war kale waxaa idiin soo jeedinaya ano maxamed xasan daacada qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid wasiirka caafimaadka somalilan iyo madax kale oo u boqolay dalka u k iyo waxa uu daaran yahay safarkoodu madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo kormeer maanta ku tegay xarunta ciidanka badda dowladda federaaliga ee soomaaliya oo sheegtay inay xajadiisu qaadashada baasaboorka diblomaasiga ah ee dalka soomaaliya dowladda maraykanka oo labaatan sano ka safiir u magacaabaysa soomaaliya akhyaarta qiimaha le hawadda nagala xidhiidhaaya intaas waa qaar ka tirsan war wixii aanu caaweydiin haynay oo kooban haaadkale kusoo dhowaada isagii oo fidsan wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan doctor saleebaan ciise axmed xagle tooshiye iyo wafdi uu hogaaminayo oo dhinaca caafimaadka ah ayaa maanta ka dhoofay madaarka caalamiga ee cigaal international ibot ee magaalada hargeysa wasiirka oo qolka nasashada v i p ga kula hadlayay warfidiyeenada ayaa sheegay inay martiqaad rasmi ah ka heleen ee dalka britain islamarkaana inta ay joogaan ee dalkaasi ay la kulmi doonaan jaamacado ka tirsan wadanka britain oo ay kusoo gaar ahna dhinaca caafimaadka waxaanu yidhi doctor xaglatos waxaan maanta u kicitimaynaa safar shaqo oo aanu ku tegayno haddii alla ka dhigo wadanka ingiriiska aniga iyo agaasimaha cusbitaalka doctor askar iyo muuse oo ka socda hay-adda shifaad waxaanu safarkaasi ku saabsan yahay una soo casuumay cusbitaallo iyo jaamacado wadanka ingiriiska ku yaala intaanu joognana waxaanu la kulmi doonaa jaamacadahaas iyo cusbitaalladaas iyo jaaliyadda somalilan madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo qaar ka mid a xukuumaddiisa ayaa maanta oo arbacaa waxa ay socdaal gaaban ku tegeen xarunta ciidanka badda puntland ay ku leeyihiin magaalada boosaaso socdaalka doctor gaas waxaa kuwa helinaya ra-iisul wasaarihii ku-xigeenkii hore ee soomaaliya cabdiwahaab ugaas khaliif iyo qaar ka mida saraakiisha amniga maamul goboleedka puntland waxayna soo kormeereen xarumaha ay ka kooban tahay xarunta loo yaqaano b m b f oo ku taala deegaanka qow ee duleedka magaalada boosaaso madaxweyne gaas ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka waxaanu kala hadlay xaaladda ciidanka iyo sida ay shaqadu u socoto socdaalkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii uu madaxweyne gaas magaalada boosaaso isniintii lasoo dhaafay kaga dhawaaqay in xeebaha puntland ay ka jiraan kalluumaysi sharci darro ah oo uu ku tilmaamay in ay tahay masiibo qaran wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ku hanjabay inay xadidi doonaan baasaboorka diblomaasiga ah oo uu sheegay in cid walba iska qaadatay waxa uu sheegay in siyaasiyiinta dowladda oo keliya loo ogol yahay qaadashada baasaboorka diblomaasiga ah ee soomaaliya baasaboorkan waa mid loogu talagalay inay qaataan siyaasiyiinta dowladda ku jira balse ma aha in qof walba uu iska qaato waxaad arkaysaa in qof walba uu iska qaatay qof walba ayaa sita baasaboorka waxaa naga go-an in aan ka hortagno in cid walba ay iska qaadato kuwii hore loo siiyeyna waa laga soo celin doonaa ayaa uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor bayle waxaana uu intaas raaciyey oo uu yidhi waxaa jirta shuruuc loo maro habka loo qaato baasaboorkan waxaan horgeyn doonaa arrintan golaha wasiirada dalka si go-aan midaysan ay uga gaadhaan ayuu hadalkiisa kusoo xidhay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle waa markii ugu horreysay ee xukuumadda haatan jirta ee soomaaliya qaadayso tallaabo noocan oo kale ah taasoo ay sheegayso in lagu dhimayo qaadashada baasaboorka diblomaasiga ah oo loogu talagalay diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta soomaaliya ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha siyaasadda winni sherman ayaa ku dhawaaqday in madaxweyne barack obama uu markii ugu horreysay muddo labaatan sano ah dhowaan magacaabi doono safiirka maraykanka ee soomaaliya sherman ayaa hadalkan uga dhawaaqday khudbad ay ka jeedisay maxadka nabadda maraykanka ee magaalada washington waxaana sheegtay in maraykanku aanu safir rasmi ah ku lahayn muqdisho tan iyo markii la xidhay safaarada maraykanka bishii january shanteedii sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii balse ay taasi isbedelayso oo dhowaan madaxweyne barack obama uu ku dhawaaqi doono safirka maraykanka u fadhihi doona soomaaliya wayne sherman wayne sherman waxay sheegtay in ay ku rajo weyn tahay maalinta ay labada dal si buuxda u soo ceshan doonaan xarumahoodii diblomaasiyadeed ee ay ku kala lahaayeen labada caasimadood ee washington iyo muqdisho akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha ay guud ahaan intaa waxaan kusoo ilxidhaynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa dhinacii nasashada
ay siyo awaxaad tahaynaqa day